galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa sabti bishii sebteembarna waa toban sanadka labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal-iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mida dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka oo maalintii labaad xadidan magaalada muqdisho iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shacabka ka codsaday inay dulqaataan shirkan mar aad iyo aad wakhti aad u fog ayaa ayaa la qorsheeyey marka wuu isku soo aadeen waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed marka inaan dowladda soomaaliya ka codsanaysaa inay la fahmaan duruufahaas gaarka aan ku jirno si buuxdana loola shaqeeyo ciidamada amniga iyo dowladda muxuu ahaaye xafiisyadeeda kala duwan xilligaas lagu jiro shirkaas inta uu socdo waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo oo maanta go'aan uu soo saaray ku sheegay in la kala reebo doorashooyinka madaxweynaha iyo golaha wakiilada oo la filayey in sanadka dambe ay isku mar dhacaan waxaan go'aamiyey kow waxaan go'aamiyey kow in doorashada golaha wakiilada aan lagu geli karin saamiga gobollada ee hadda jira nambar laba in dibu eegis iyo dibu qaybin lagu sameeyo saami qaybta kuraasta golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ee gobollada iyadoo tixgelin weyn la siinayo deegaannada awdal sool sanaagbarin dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay dhegaystayaal qadarkii hakadka ahaa ee farsamada ka raalli noqda waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan laba-iyo toban ruux ayaa ku dhimatay kadib markii laba qarax lala beegsaday goob laga tukaamaysto oo ku taala magaalada baqdaad ee caasimadda dalka ciraaq saraakiisha ammaanka ciraaq ayaa sheegay in mid ka mid ah weerarada oo dhacay xalay uu sameeyey qof watay gaari walxaha qarxe laga soo buuxiyey kooxda daacish ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeysay weerarkaasi
dowladaha maraykanka iyo ruushka ayaa gelankii hore ee maanta magaalada jeneva kaga dhawaaqay qorshihii dildila leh oo adag oo lagu joojinayo colaadda shanta sane ka oognayd syriya islamarkaana labada dal ay kaga wada shaqaynayaan la dagaalanka kooxaha argagixisada ee syriya heshiiskan ayaa ugu baaqaya dhinacyada oo dhan inay hoggaansamaan xabad joojin baahsan oo syriya laga dhaqangeliyo laga bilaabo habeenka labiyo tobanka bisha sebtembar oo ah xilliga ay bilaabanayso munaasabadda ciidda muslimiinta ee ciidul adxa dalka kuuriyada waqooyi ayaa jimcihii shalay sameeyey tijaabadii shanaad ee hubka nucleerka tijaabadanna ayaa ka dhacday meel u dhow xarunta tijaabada ee bangyiri gariirka dhulka laga dareemay ayaa muujiyey in qaraxii tijaabada ka dhashay uu ahaa kii ugu weynaa ilaa iyo hadda wariye tijaabadan ka shaacinaya telefishinka qaranka ee k c n a ayaa akhriyey warbixin isaga oo jooga machadka cilmibaarista hubka nucleerka ee d p r k wariyaha ayaa sheegay in tijaabadu ay ahayd mid guulaysatay
shan iyo toban sannadood ka hor maalin sebteembar waxay noqotay mid ka mida maalmaha madoowe ee taariikhda dalkeenna sidaasi waxaa yidhi madaxweyne barack obama madaxweynaha dalkan maraykanka khudbadiisii toddobaadlaha ahayd ee sabtida maanta ah u jeediyey berri oo axada ayaa waxa ay ka dhigan tahay ama ku beegan tahay sanad guuradii shan iyo tobanaad ee sebteembar koo iyo tobankeedii markii weeraro lagu qaaday magaalada new york dhul baadiyaha oo ku yaala gobolka pennsylvania iyo wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagon halka durkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington afar labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaa xirnaa waddooyinka magaalada muqdisho waxaa la adkeeyey isu socodka gaadiidka iyo dadka taas oo saraakiisha amniga ay ku macneeyeen inay u diyaargaroobayaan martigelinta shirmadaxeedka konton iyo saddexaad ee urur goboleedka igaad oo la filayo inuu maalinta talaadada ka furmo magaalada muqdisho waddooyinka xiran ayaa kusoo aadaya xili ugu xilliga ugu mashquulka badan suuqyada muqdisho ee ay dadka u diyaargaroobayaan munaasabada ciidda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaase maanta shir jaraa'id oo uu qabtay kaga codsaday shacabka iyo dadweynaha magaalada muqdisho inay dul qaataan oo ay dulqaad muujiyaan waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray shir jaraa'ida uu maanta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku qabtay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin shirka madaxda urur goboleedka igad ee lagu wado in dhowaan lagu qabto magaalada muqdisho waddooyinka xiran iyo halka uu marayo shirkii madasha wadatashiga ee horay muqdisho uga furmay madaxweynaha ayaa ugu horreyn shirkiisa jaraa'id uga hadlay arrimaha ku saabsan waddooyinka xiran ee magaalada muqdisho taasoo shacabka soomaaliyeed uu ku wargeliyey sababaha loo xiray waddooyinkaasi oo uu tilmaamay inay la xiriiraan martigelinta shirka urur goboleedka igad ee lagu wado in muqdisho uu ka qabsoomo wixii ka dambeeya saddex iyo tobanka bishan aynu ku jirno isagoo dhinaca kalena ka codsaday inay shacabku dulqaad muujiyaan ammaankana ay ciidamada kala shaqeeyaan maanta waxaan saxaafadda ugu yeeran inaan dadka soomaaliyeed la socodsiiyo xaaladda magaalada muqdisho ee maalmahan soo socda sida idaacadaha iyo saxaafadda ka wada maqasheen waxaa lagu soo socdo shir weyn oo aad iyo aad muhiim u ah oo ah in ay madaxdii dalalka igad oo dhan ay ku shirayaan magaalada muqdisho oo shirkii igad lagu qabanayo arrintaasi marka waa arrin weyn taariikhda markii ugu horreysay oo madax madaxda urur goboleedka igad ay magaalada muqdisho ku shiraan heer madaxweyne hadda ka hor waxaa ku shiray wasiiradii arrimaha dibadda markanna waxaa isu imaanaya waxaa waaye madaxdii dalalka xubnaha ka ururka igaad oo halkan shirkoodii ku qabsanaya cadow badan oo dhib badan ayaan leenahay sidaas daraaddeed amniga magaalada muqdisho aad iyo aad ayaa dowladda soomaaliya u adkaysay iyadoo kaashanaysa weliba ciidamada amisom amnigaas la adkeeyey waan garan karnaa dadka soomaaliyeed culaysyo dheeri ayuu ku keeni karaa dhinacooda muxuu ahay nolosha iyo isu socodka iyo dhaqdhaqaaqi iyadoo weliba xilli aad iyo aad muhiim ah oo xilli ciid ah oo maalmihii farxadda ah lagu jiro haddana waktigu isku soo aaday shirkan mar aad iyo aad wakti aad u fog ayaa ayaa la qorsheeyey marka wuu isku soo aadeen waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed marka inaan dowladda soomaaliya ka codsanaysaa inay la fahmaan duruufahaas gaarka aan ku jirno si buuxdana loola shaqeeyo ciidamada amniga iyo dowladda muxuu ahaaye xafiisyadeeda kala duwan xilligaas lagu jiro shirkaas inta uu socdo madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kale horumar weyn ku tilmaamay in magaalada muqdisho lagu qabto shirar caalami ah waxaana uu xusay in arrintaasi ay magac iyo maamuusba u soo hoynayso ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waa horumar weyn oo dalkeenna ku tallaabsaday ummadeennu ay gaartay in shirar caalami ah caasimadeenna lagu qabto wixii hadda ka dambeeyana shirar kaloo caalami ah oo waaweyn ayaa soo kordhi doona horumarinta dalka iyo sumcadda dalka kor u qaadisteeda qiima loo bixiya ayay leedahay qiimaha aan bixinayna ayay ka mid tahay inaan maalmahaas dulqaad aan ka muujinno adkaynta amniga lagu amniga maxaanku yidhahdaa shirka lagu sugaayo lagu ilaalinayo magaca iyo haybadda iyo sharafta ummadda soomaaliyeed ay leedahay caasimadda soomaaliyeed ay leedahay iyo dowladda soomaaliyeed horumarka maalin walba dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca xiriirka caalamiga ah ee dowladda soomaaliya ay gaarayso dadweynaha mar kale waxaan ugu baaqaynaa dulqaadkaas iyo wada shaqayn in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga muddada kooban ee yar ee shirkaa uu soconayo kadibna nolosha wax walba caadigoodii ayay kusoo noqonayaan haddii alla yidhahdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qeexay in howlgallada amniga lagu sugayo ay sidoodii u socdaan waxaana uu si kooban uga warbixiyey halka ay marayaan wadahadalladii shirkii madasha ee maalmahan muqdisho ka socday inta kale dalku waa caadi waa degan yahay howlgalladii amniga lagu sugayay sidoodii ayay u socdaan shirkii madashu waa socdaa meelihii ugu dambeeyey ayuu marayaa waxaa kasoo bixi doona haddii alla yidhaha sida caadigeed go-aanno kale oo hore loogu sii qaadayo arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga dalka guud ahaan haddii alla yidhaahdo soomaaliya way dhaqaaqday intaa maxaanku idhahdaa shakiga cabsida qabtana waxaan leenahay muxuu ahay dhib ma jiro ee soo raaca dadkiina iyo dowladdiina qaar ka mida dadka magaalada muqdisho ayaa ugu dambayntii ka hadlay aragtidooda ku aadan waddooyinka xiran ee magaalada muqdisho waxaa la yidhahdaa aniga maxamed ciise cilmi wallaahi waddooyinka xiran haddaan ka hadlo aad baan uga cadibanahay haddaan ummadda reer muqdisho nahay dhib fara badan ayaa naga soo gaaray meel la mari kara lama arko waddo kasta way xiran tahay dadkiina waa dad iska maaragtay reer tabareedahoo maanta nin walba qutulyoonkiiyuu goobayaa marka meheradihii waa naga xiran yihiin meelaan marna lama arko meel kasta waxbaa la dhigay ani magacay waa baasha cali xaashi waxaan ka mid ahay dhalinta reer muqdisho waxna ka bartaa jaamacadaha ku yaalla magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya wixii tahay aniga ka baashaan waa soo dhoweynaya waxaan ku soo dhaweynaya wixii tahay dowladdu waxay sida ay sheegtay ay martigelinaysaa shirka urur goboleedka igaad oo maanta ka duwan kii wasiirada oo madaxdii madaxda qaarkood waddamada africa ay joogaan oo maanta u ah soomaaliya magac u ah taasoo ay dowladdu ay sheegtay in maanta samcad u tahay samcaddaas geliya ma ahan in la fiirsho xagga dowladda waxay maanta u tahay magac u tahay shacabka soomaaliyeed waxay magac u tahay qarannimada soomaaliyeed maanta haddii soomaaliya oo sanado badan dadku ka aaminsanaayeen waddan dagaal ayna ahayd iyo furun ay ahayd maadaama dowladda ammaanka ay ku sugayso shacabka soomaaliyed haddaan annaga waa soo dhowaynaynaa waana u dulqaadanaya afar maalmood oo soomaaliya magac ay ku hesho waddo xiran wax naga dhowsa lama arko marka dowladdu ammaankii ku xaqiijinaysaa waan taageersanahay waana soo dhowaynaynaa muhiimaddana waxay tahay in la helo magac iyo maamuus iyo iyo amni lahaad maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa xirnaa waddooyinka ugu muhiimsan ee magaalada muqdisho sababo la xiriira amniga awgeed waxaana la hakiyey isu socodka gaadiidka iyadoo dadkuna ay inta badan cagtooda maalayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa maanta go-aan uu soo saaray ku sheegay in la kala reebo doorashooyinka madaxweynaha iyo golaha wakiilada oo la filayay in sanadka dambe iskumar la qabto madaxweyne siilaanyo waxaa kale uu guddi u saaray saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka oo uu muran ka taagnaa sidaana waxaa warbaahinta u sheegay afhayeenka madaxtooyada wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada hargeysa
sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada somalilan islamarkaana uu warbaahinta u jeediyey afhayeenka madaxweynuhu madaxweyne silaanya waxa uu sheegay in isagoo tixraacaya go-aan ay hore xisbiyada siyaasaddu ugu gaadheen in madaxweyne ahaan uu isagu kasoo tala bixiyo saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka ee gobolada qaarkood saluu ka muujiyeen tirada kuraasta ay ku leeyihiin golahaasi markii aan qiimeeyey in ilaalinta midnimada iyo wadajirka ummadda somalilan ay tahay waajib hogaamiye ahaan aniga ay saaran taas oo mudan in aan muhiimadda ay leedahay darteed ka hormariya wax kasta iyadoo ay iga go'an tahay inaan ka tago dal mid ah iyo dad midaysan waxaan go'aamiyey kow in doorashada golaha wakiilada aan lagu geli karin saamiga gobollada ee hadda jira nambar laba in dibu eegis iyo dibu qaybin lagu sameeyo saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ee gobollada iyadoo tixgelin weyn la siinayo deegaanada awdal sool sanaag barin dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay nambar saddex inaan u magacaabo guddi qaran oo hawshan soo fududaysa ama isu soo dubarida talo salba laadhan oo qancin karta dhinacyada kala duwanna ka soo dhinaandhiriya geesta kale madaxweyne silaanya waxa uu sidoo kale go-aankan oo uu ku socodsiiyey dhammaan daneeyayaasha doorashada dalka uu ku sheegay in sidoo kale uu go-aamiyey in la kala reebo labada doorasho ee madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo la filayay inay mar wada qabsoomaan siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad ee sanadka dambe labada kun iyo toddobiyo tobanka nambar afar in la kala qaado doorashooyinka wakiilada iyo madaxtooyada si loo helo muddo ku filan howlaha go-aankanada sare ku xusan iyadoo doorashada golaha wakiilada dib loo dhigayo halka doorashada madaxtooyadu wakhtigeedii lagu qaban doono sidaas darteed waxaan mudanayaasha golaha ka codsanayaa inay ansixiyaan go'aanadan si buuxdana u taageeraan ugu dambayn kadib marka uu goluhu ka guto waajibkiisa dastuuriga ah go'aanadan xalka u ah xaaladda haatan taagan waxaan u gudbin doonaa idamka eebbe maxkamadda dastuuriga ee jamhuuriyadda somalilan sida war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay madaxweynuhu waxa uu ku sababeeyey kala reebidda labada doorasho ee la filayay inay mar ka wada qabsoomaan dalka in haddii la damco in saami qaybsiga kuraasta ee golaha wakiilada ee lagu soo dhaqmeeyey iminka lagu galo doorasho amaba haddii nidaam cusub la sameeyo ay caqabad ku noqon karto doorashooyinka la filaya inay qabsoomaan sidaasi darteedna uu gartay in la kala reebo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa aad buu mahadsan yahay barkad dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha falastiin axmed imaan iyo ibraahim xasan daandure ayaa inoo haya
Yeah. waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo ee saha warqadda ugu horreysa ibraahim bal dhankayga aan noo soo qabto waxay naga soo gaarta hooyo faadimo awraabi iyo aabba cali ducaale iyo dhammaan reer cali ducaale ayay hibo qowdhan iyo axmed siciid raabi xaaskiisa iyo caruurtiisa mahad axmed xaashi cabdisamed xasan oo cali iyo mustafa shiikh iyo dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan boqorka iyo boqorada dayaxa iyo cadceedda bay yidhaahdeen faraska iyo geenyada ismaaciil farxaan faarax iyo marwadiisa fahiima cali ducaale oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa waxa ay leeyihiin ducaduna waa v o a haye ibraahim waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo eebbana uu idinkala siiyo owlaad kheyr qabta dhambaalkanna waxaa uu naga soo gaaray wariyaasha kale ah cabdulaahi warsamo roble sky iyo leyla nuur cilmi iyo zahra cumar cabdiraxmaan hooyo maryan cumar iyo dudeeqo xirsi cumar iyo xamdi xiis ciise rooble iyo waxay yidhaahdeen ayaan ciise rooble iyo zahre ciise rooble iyo ruqiye ciise rooble iyo safiye ciise rooble iyo sacdiye ciise rooble iyo yurub ciise maxamuud iyo waxay yidhahdeen katro nuur daahir iyo zahre maxamed tafey iyo waxay yidhaahdeen ruqiyo sheekh axmed ibraahim iyo fartuun cali xirsi qaali loo yaqaano iyo abbaaye xaliimo axmed xirsi iyo waxay yidhaahdeen cabdinaasir xirsi cumar dhammaan reer ciise rooble reer warsamo rooble reer axmed rooble iyo reer xirsi cumar waxa ay jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan maxamed cumar xirsi iyo waxay yidhahdeen jamiilo ciise rooble oo arooskooda uu ka qabsoomay soomaaliya dhuusamareeb gulguduud waxaana ay leeyihiin arooskana allah ka dhigo mid aad bashbashi barooq kala kulantaan isku waara aamin ayaan leenahay haye ibraahim bal heesta ugu horreysa dhegeystayaashana waxaanu soo qabanaynaa heesta ugu horreysa oo ah xumbo iyo xiisabo waa dhacaan codkii axmanaaji sacad codka macaan ee axmed naaji aan wada dhegeysan
xiise iyo xumba waa dhacaane in lay xasuusan xiriirka leega gooye xaqiiqa waaye in lay xasuusan xiriirka leega gooye xaqiiqa waaye xaqiiqa waaye xubinaag taqaane xeerkiis xikmaysaan xarakadeed mudaay xubinaag taqaane xeerkiis xikmaysaan xarakadeed mudaay xagaayaa eheede محمد وايش قحور الدين اسم القام ويذين اجمد وايش قحور الدين اسم القام ويذين حرصي هالغيرو هالإيقا حجابي حرصي هالغيرو هالإيقا حجابي حيسا إيو حب وادعاني إن لي حسوسا حرير كالإيقا كوي حقيقة واي إن لي حسوسا حرير كالليقة قوي حقيقة واي حنونا إهاي نفط وي حكارتي حليسي حواي حنونا إهاي نفط وي حكارتي حليسي حواي حكمك قيام لحساب دوني حكمك قياما لحساب دوني حبسي هالليرو هالليقة حجابي حبسي هالليرو هالليقة حجابي حيسا إيو حنب وادعاني إن لي حسوسا حريك اللي قوي حقيقة واي إن لي حسوسا حريك اللي warqadan waxaa ibraahim naga soo gaartay saacid maxamed waad warqadan waxaa ibraahim naga soo gaartay saacid axmed bulaale iyo najax axmed bulaale sucaad axmed bulaale badriye axmed bulaale cabdulaahi xasan bulaale bile maxamuud bulaale aamine iidlo bulaale xasan maxamed absuga mawliid warsame saxardiid xaashe ardaale kamas faarax bare maxamed cawil iyo shirwa cabdisamed iyo cabdiraxmaan xaaji daahir iyo cabdiraxmaan cabdi weli gacame iyo axmed yare xaashe iyo maxamed yaasiin iyo xuseen cabdulle maxamed iyo farxaan cabdi cali dadkan oo kale jooga daafaha dunida waxa ay tahniyad dhalasho farxad le u dirayaan maxamed axmed bulaale iyo marwadiisa faadumo caaqil cabdirashiid cali shire oo wiil ugu dhashay magaalada taleex wiilkaasi waxaa loo bixiyey axmed maxamed soobarbar ayaanu leenahay
dhambaalkanna waxa uu ku bilowday waan idin salaameynaa dhammaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha gaar ahaan daanduray iyo falastiin waanu idinka guddoona marka xigta waxay yidhahdeen annagoo kale ah bahda m t c college oo ugu horreeya maamulaha dhammaan macallimiinta iyo ardada waxaan jecelnahay in aan hambalyo gaarsiino faa'iza dhimbil cabdi iyo saygeeda oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxayna leeyihiin guurkiina guur qayr qaba inuu noqdo ayaan eebada kaga baryaynaa aamin ayaan anaguna leenahay ibraahim markana waa kaalimihii sugaanta haddii hadaaya aad saartay xunbihii xiise waxaan soo qabanayaa kaale kaale waa cumar xasan rooraaye iyo qadra daahire qatra daahir cege قلبي
filayay oo dahayga roganini malka igada igada malka igada ato kama dhobayn igar kama gaagixin kamana abtagayo anigu anigu adigaan ku jecele ajo kama dhobayn igar kama gaagixin kamana abtagayo anigu anigu adigaan ku jecele kaalay kaalay kaalay adhaxday ku qaad War kaalay kaalay kaalay adhaxday ku qaad
ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama bixyaali ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama bixyaali ma og tahay ammaaniyo weligooda baalmali anna kama sigaayey haddaa doonto lolo ma og tahay ammaaniyo weligooda baalmali anna kama sigaayey haddaa doonto lolo waxba iima iidiney edeg edeg edeg gaadi kelisayney waan aarsan doonaa ilmada igada igada kaale kuma odhan ilbaxuna maa sidan magna lama afduube anigu anigu adigaan ku necebay kaale kuma odhan ilbaxuna maa sidan ragna lama afduube anigu anigu adigaan ku necabay orod orod orod aragooda iga qari orod orod orod aragooda iga
ma og tahay ibtilaadiyo aramiga jacaylkaba adigaygu beero ma og tahay ibtilaadiyo aramiga jacaylkaba adigaygu beero Oh ama ama jeerta awdalani haysukaya buufini umalka igada igada umalka igada ajo kama dhobayn igar kama gaagixin kamana abtagayo anigu anigu adigaan ku jecele ajo kama dhobayn igar kama gaagixin kamana abtagayo anigu anigu adigaan ku jecele kaalay kaalay kaalay adhexday ugaad war kaalay kaalay kaalay adhexday ugaad
ma og tahay afiifyo inadkaysa wacayo aan kuodhan lahaayo ma og tahay afiifyo inadkaysa wacayo aan kuodhan lahaayo ma og tahay uu dhegiyo hadda noqon lahaydudu kuma eegi karay iska kaylo ma og tahay uu dhegiyo haddaad noqon lahaydudu kuma eegi karay iska kaylow waxba iimayrini uba uba uba tijacaynku meelahaaga oy oy ilmada igada igada ilmada igada kaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan agna lama sugi anigu anigu adigaan ku necebe kaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan agna lama sugi anigu anigu adigaan ku necebe orod orod aragaaga iga qarin
waa hagaag kaalay kaalay ayaan intaas kaga gudbaynaa dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray awowe maxamed nuur cadde iyo waxa ay yidhaahdeen awowe daahir xirsi warsamo faarax iyo ayayo shukri aadan jaamac iyo ayayo dahabo dirir dooxe iyo ayayo xabiibo maxamuud takar iyo eedo salaado aadan nuur cadde iyo eedo ubaxa maxamed nuur cadde iyo eedo faadumo cali nuur cadde shalqan loo yaqaano iyo waxa ay yidhaahdeen eedo abshiro maxamed nuur cadde iyo eedo ayaan maxamed nuur cadde iyo adeer jaamac maxamed nuur cadde iyo adeer cabdiraxmaan aadan nuur cadde adeer maxamed cali nuur cadde timayare iyo adeer cabdinuur maxamed nuur cadde gaafa iyo adeer cabdi aadan nuur cadde carato iyo adeer cabdiraxmaan cali nuur cadde iyo waxay yidhahdeen adeero axmed maxamed nuur cadde cabdulle maxamed nuur cadde iyo cali siciid maxamed nuur cadde iyo maxamuud cali nuur cadde iyo waxay yidhahdeen abti axmed daahir xirsi warsame faarax iyo awowe cali xaashi nuur cadde iyo walaal cabdinaasir cabdulle maxamed iyo waxay yidhaahdeen habaryar faadumo daahir xirsi warsame iyo dhammaanba reer nuur cadde waxaa dadkaasi ay kala joogaan soomaaliya u k maraykanka ethoobiya waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan aabe jimcaale maxamed nuur cadde iyo marwadiisa sacdiyo daahir xirsi warsame oo gabar ay ugu dhalatay degmada gaalkacyo waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaan eeboga baraynaa inay noqoto tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeeda iyo waalidkeeba waxtarta aamin ayaan leenahay ibraahim warqadana waxay naga soo gaartay waxay leeyihin marka hore waa warqad aada loo soo sharxay baaluumis ama buufino wixii la dhihi jiray ibraahim oo ayaa dhinacyada looga soo sharxay waxay leeyihin waxaan marka hore halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o e da iyo daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha markana waxaa tahniyad diraya dhalasho siciid cabdulaahi ibraahim iyo abuukar macalin xuseen adeer xuseen isaaq maxamed iyo adeer isxaaq xasan aadan cabdulaahi macalin aadan adeer xasan cali cabdiraxmaan iyo adeer cabdiraxmaan aadan xasan iyo cabdiraxmaan maxamed ibraahim cabdiraxmaan abshir cabdi iyo adeer cabdiraxmaan yuusuf isxaaq iyo adeer maxamed salaad aadan adeer xaydar ibraahim maxamuud iyo waxay yidhaahdeen adeer bashiir ibraahim maxamuud adeer suleymaan ibraahim maxamuud iyo eeda xasiilo ibraahim maxamuud iyo eeda leylo ibraahim maxamuud iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo maxamuud macalin yuusuf nabadoonka loo yaqaaniya adeer aadan maxamed maxamuud iyo ayeeye axada amiin maxamed maxamed cabdi maxamed iyo adeer xasan aadan maxamuud dhammaan dadkaasoo kala jooga garowe burtinla baydhabo iyo sacuudiga maraykanka waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe ishow xasan macalin iyo xabiibo sheekh cali oo gabar ugu dhalatay deegaanka bardaale gobolka baay labadii bishan aynu ku jirna gabadhaasi waxaa loo bixiyey nasteexo ishow xasan macalin waxaan leenahay soo barbaar nasteexo noqo kii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin falastiin ay heestana noo raacay waxaan noo soo qabanayaa codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraab ee xaliima qaliif cumar magool heesta waxaa la yidhaahdaa armu idiida idayriyaayon ku daala ama darxumiya dhib doonta codka macaan ee magool
midkii aan darteenu diib jire intii aan doon islahaa dowdhaafu marae midkii aan darteenu diib jire intii aan doon islahaa dowdhaafu marae ow daayacay dantaydii u daayacay danta carmu idida idayacaayon ku daalaa ama darxumoyo dhibducuntahay cunta ka ama carmu idida idayacaayon ku daalaa ama darxumoyo dhibducuntahay cunta ka ama dabadeed noqaa duqunti ee cidlacaaga ka dabaldeega eesay dabadeed noqdaa doqonti ee cidilcaada ka dabaldegciise midkii aan daymada ku diirsaday indhuhu ku doogsanay dawadii qalbiga ah midkii aan daymada ku diirsaday indhuhu ku doogsanay dawadii qalbiga ah wadkoon diliini ma dayn kare adoonte wadkoon diliini ma dayn kare carmuu idida idayriyacaayon ku daalaa ama darxumoyo dhibdoontaay onta ka ama carmuu idida idayriyacaayon ku daalaa ama darxumoyo dhibdoontaay onta ka ama dabadeed noqdaa doqonti ee cidilcaada ka dabaldegciise dabadeed noqdaa doqonti ee cidilcaada ka dabaldegciise أنتي عن دون سلها دودة في مرعي متكي عن درتين دقيب جري أنتي عن دون سلها دودة في مرعي أو ضيعي دمت إيدي لوي أو ضيعي دمت إيدي لوي أرمو إديدا إدري عيون كدالا أمان درح مويو بدون تاي عندك أرما أرمو إديدا إدري عيون كدالا أمان درح مويو بدون تاي عندك أرما دبغت نقرأ لقمت عيد العادة كذب الدين عيسي دبدل نقطعة لقمت عيد العادة كذب الدين عيسي دبدل نقطعة لقمت waa tahay armu diida ayaan intaas kaga gudbaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray waxay yidhaahdeen xaliimo maxamed aadan iyo caruurteeda iyo shaame jiilaani maxamed iyo caruurteeda iyo zahre maxamed aadan iyo qoyskeeda iyo hodan aadan sheekh iyo caruurteeda iyo nadiifo muuse aadan iyo qoyskeeda iyo adeer maxamuud diirshe iyo qoyskiisa iyo maxamed cabdicasiis muuse iyo fuusiye cabdicasiis muuse iyo qoyskeeda iyo axmed cabdicasiis muuse iyo qoyskiisa iyo abaadir cabdicasiis muuse iyo yuusuf aadan cabdi fartuun aadan cabdi iyo qoyskeeda iyo hane axmed geesey iyo maryan xirsi warsame iyo qoyskeeda iyo xaawo xirsi warsame cali xirsi warsame iyo cabdulaahi maxamed diirshe iyo qoyskiisa iyo nuuro maxamed diirshe iyo caruurteeda iyo cali maxamed diirshe iyo caruurtiisa iyo raxmo maxamuud diirshe iyo qoyskeeda iyo ismaaciil maxamuud diirshe qamar maadey iyo qoyskeeda iyo shukri maadey iyo qoyskeeda ayaan aadan ciise iyo qoyskeeda iyo qamar aadan ciise iyo qoyskeeda sucdi maxamed iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen reer maxamed diirshe reer cabdicasiis muuse iyo reer aw aadan reer jeylaani maxamed waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaanay taaniyad gaarsiinayaan cabdi maxamed diirshe cabdiyare iyo xaliimo cabdicasiis muuse oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen sweden waxaana wiilkaasi loo bixiyey yonis waxayna leeyihiin ducadu waa xaggina yonis soo weynaa u noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca iyo waalidkiiba warqadanna waa tahniyad aroos waxay naga soo gaarta aaba maxamed xasan dhegweyne iyo aaba mukhtaar cali kuulow iyo hooye aamino faarax maxamed iyo hooye muslimo xasan maxamed iyo aaye faadumo muluqow xasan iyo aaye khadiijo xuseen cumar abta cabdulaahi cali maxamed iyo abta xasan mulush maxamed iyo hooye zahre maxamed xasan dhegweyne iyo caruurteeda iyo hooye shukri maxamed xasan dhegweyne iyo caruurteeda hooye maryan maxamed afrax iyo hooye faadumo maxamed xasan dhegweyne iyo hooye raaxe maxamed xasan dhegweyne iyo caruurteeda cabdimaalig mukhtaar cali kuulow iyo nasro maxamed yuusuf noolka iyo saabriin xuseen maxamed xasan dhegweyne sabre cadee loo yaqaana iyo daadaa cismaan sheekh nuur iyo ismaaciil axmed macalin iyo mawliid cismaan sheekh nuur iyo maxamed xuseen maxamuud waxay tahniyad aroos u dirayaan cabdirasaaq cilmi colow prince elmovik iyo weliba maryan cali ruuney oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qaba kala hela aamiin ayaanu raacinaynaa haye ibraahim aamiin ayaan leenahay naf jacayl ayaan markana idiin soo qabanaynaa iyo codkii hodan cabdiraxmaan
Summer kiss. samirkee ku hadh ayaankiyo ayaankiyo ayaankiyo nasiibka intaa uu anigu weli tagayahay halkii horay intaa oqiyo ciil ibanaysa ruuxu weli intaa uu anigu weli tagayahay halkii horay intaa oqiyo ciil ibanaysa ruuxu weli intaad ku nooshiin adigiyo hadaadii intaad howlisiyo horjooga jacayl tahay hadalku daraadiyo kuhungooday barashii intaad ku nooshiin adigiyo hadaadii intaad howlisiyo korjooga jacayl tahay hadalku daraadiyo kuhungooday warashii Qof jacaylku helay, helay, ha igu diidin samirkii. Ha igu diidin samirkii. Ku hadh ibraahim waxaan filayaa heestaasi inaad si weyn madaxa ula luuleyso dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu noqonno warqadanna waxay naga soo gaartay hibo cumar aadan iyo najiib cumar aadan iyo maxamed cumar aadan iyo cabdulaahi cumar aadan iyo xaaskiisa saytuun ciise iyo gabadhooda intisaam cabdulaahi cumar hooyo fakar shira kuluc iyo nimco cumar aadan iyo adeer cabdi xaaji maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa eedda aamine cabdi heleye iyo caruurteeda xasan cali xasan iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa aadan qolajo iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo anfac xuurshe xaaji iyo dhammaan dadkaasi waxay tahniid aroos u dirayaan arooskii aroosada ciro xaaji maxamed iyo marwadiisa baarliin maxamuud cilmi oo arooskoodu ka dhacay magaalada ceelwaaq ee gobolka gado isku waara ubad qeyr qabana kala hela ayaanu leenahay aamiin aamin waxaa noo baaqayaa aabe muxidiin sheekh iyo hooyo faadumo maxamed maalin iyo sayid muxudiin sheekh xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdulaahi muxudiin sheekh iyo maftaax muxudiin iyo waxay yidhaahdeen odageeda iyo caruurtooda iyo cabdiqaadir muxudiin sheekh iyo muuse cabdiraxmaan afrika xaaskiisa iyo caruurtooda cabdiqaadir sheekh shariif xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed nuur cabdulaahi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen hinda sheekh shariif odageeda iyo caruurtooda iyo ibraahim cusmaan sheekh xaaskiisa iyo caruurtooda iyo nimca mukhtaar odageeda iyo caruurtooda iyo caasha sheekh shariif odageeda iyo caruurtooda iyo cilmi cumar yuusuf iyo shamso maxamed maalin iyo waxay yidhahdeen ruqiyo maxamed maalin odageeda iyo caruurtooda iyo raxma maxamed maalin odageeda iyo caruurtooda iyo xabiiba maxamed maalin odageeda iyo caruurtooda cali maxamed maalin xaaskiisa iyo caruurtooda cabdi xuseen maxamed iyo cabdirashiid xaaji cabdulle xaaskiisa iyo caruurtooda iyo deeqa xaaji cabdulle odageeda iyo caruurtooda dhammaan reer sheikh shublow iyo reer maxamed maalin iyo reer xaaji cabdulle waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan cusmaan xaaji cabdulle iyo waxay yidhaahdeen caasha muxudiin oo arooskoodu uu ka dhacay islamarkaana lagu qabtay gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi waxayna leeyihiin isku waara aamin ayaan lena ibraahim warqadan waa warqad aada u dheer inkastoo si aada u qurux badan loo soo qurxiyey oo loo soo sharxay haddana waxaa ku qoran in ka badan konton magac marka magacyada qaar waanu soo gaagaabin doonaa raalli naga ahaado waxay naga soo gaartay hooyo shukri xaddi cawaale iyo aaba xasan cali cabdi iyo cabdiqaadir xasan cali jamaal xasan cali iyo aaba cabdulaahi cabdi naaleeye haasle iyo hooyo jamaad xirsi colaad iyo maxamed cabdulaahi cabdi baris cadde iyo liibaan cabdulaahi cabdi qalaaye iyo sheekh xasan kaafi cabdulaahi cabdi iyo caruurtiisa iyo sayid cali cabdulaahi cabdi mataanka loo yaqaanay caruurtiisa iyo cabdixakiin cabdulaahi cabdi xukun iyo caruurtiisa iyo bila cabdulaahi cabdi bilabaashi iyo maxamed cali xaashi cabdi naaleeye iyo bishaare cabdulaahi cabdi bilan loo yaqaaniyo caruurteeda iyo shamse cabdulaahi cabdi shidan iyo caruurteeda iyo maxamed sayid cumar cabdulaahi socdaal iyo cabdulaahi sayid cumar cabdulaahi cabdiraxmaan sayid cumar cabdulaahi maamaan loo yaqaaniyo hanad liibaan cabdulaahi muhanad iyo adeer maxamed cabdi naaleeye dhammaan reer cabdi naaleeye oo kale ah faysal cabdifataax cali ciise maxamed cumar ayaan firdowso fahmo felis xaadsan zahro xaawo dhuux ayeeyo nuuro dirir xirsi iyo caruurteeda iyo xaawakiin cabdi warsame iyo caruurteeda iyo ridwaan daahir axmed abdicali xirsi colaad cali dhege iyo caruurtiisa iyo cismaan xirsi colaad foode iyo caruurtiisa iyo xuseen xirsi colaad loo yaqaano hobos iyo caruurtiisa iyo maxamed xirsi colaad iyo cismaan ciise nuur taardhuleed iyo caruurtiisii ayey xaawo colaad hayle iyo caruurteeda iyo xaliimo xirsi colaad raaliyo iyo caruurteeda iyo xabiibo xirsi colaad iyo fardowse xirsi colaad iyo caaisho xirsi colaad iyo saadiq cabdulaahi maxamed dhiblaawe loo yaqaano iyo axmed yuusuf cali iyo cabdulaahi maxamed xaashi cabdulaahi oke iyo sadiiq cabdirasaaq xuseen dhammaan dadkaasi oo waalid iyo walaalba leh kuna kala sugan bay yiraahdeen dalka dibadiisa iyo gudihiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aaba sayid cumar cabdulaahi cabdi iyo marwadiisa farxiyo cali xoosh oo gabri ugu dhalatay xaafadda towfiiq ee degmada yaaqshid gobolka banaadir gabadhaasi waxaa loo bixiyey bishaare bilan sayid cumar cabdulaahi cabdi soo barbaar noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda oo anfacda aamiin ayaanu leenahay xaggii heesaha ayaan haddana jalleecaynaa waa heesta barwaaqo oo codka ah shariif cabdalla barwaaqoy hooy barwaaqo heestaasi ayaana gabagabo ah guud ahaan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha tan intaa dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgelyo
naa barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqo naa barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqoy naa barwaaqoy sidii gaara bidho ii bidhaan quruxaadii baxaysa hoy bidhani quruxabadii baxaysa bidhani quruxay bad haysku tuurin bidhani quruxay oo haysbalayn haysbalaynin hoy maantaaban ku baxaya haysbalaynin hoy maantaaban ku baxaya barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqoy naa barwaaqay barwaaqa hoy barwaaqoy naa barwaaqay barkiya wadnahayga kugu bayro adunba isbaleeye kugu bayrayo adunba isbaleeye bidhani quruxay bad haysku tuurin bidhani quruxay oo haysbalin haysbalaynin hoy maantaaban ku baxaya haysbalaynin hoy maantaaban ku baxaya
aan intaasi ku dhaafno heestii barwaaqo iyo codkii shariif cabdalla iyo weliba barnaamijkii ka horreeyey ee hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan barnaamijkaasi ayaana ugu dambeeyey idaacaddeenii galabnimo oo ay halkaan idinkala socodsiinayeen maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi sandheere oo farsamada inoo joogay intaan dib dambe ugu kulmi doonno idaacaddeenna soo socota ee toddobada fiidnimo waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
barwaaqahoy barwaaqo na barwaaqay barwaaqahoy barwaaqoy na barwaaqay buhundaweyn bananke ballankehe inoogu baxaya ballanka inoogu baxaya bidhani quruxay bad ha isku toodhin bidhani quruxay oo ha isbalaynin ha isbalaynin hoy maantaaban ku baxaya ha isbalaynin hoy maantaaban ku baxaya